shirkan ayaa ciwaankiisu ya sidee xal waara loogu heli karaa qaxootigai barakacayaasha shirku wuxuu socon doonaa saddexda cishee soo socota waxaana ka qaybgelaya xubno ka tirsan golaha wasiirada hay-adda qaramada midoobe qaabilsan qaxootiga u n c r barakacayaal ku sugan soomaaliya gudaheeda iyo kuwa kasoo laabtay xerooyinka qaxootiga ee dalalka dariska la soomaaliya filis lowle waxay ka soo laabatay xero qaxooti oo ku taalla waddanka jabuuti waxaynu uga warantay v o a la soo laabashadeedii kadib sida hadda nolosheedu tahay xero qaxooti baa lagaa keenay labaatan sano ama dhowraatan sano qofku xero qaxooti ku noolaay waa dareemi kartaa qof xero qaxooti ka yimiday dhaqaale inuusan haysan ya marka u horraysa qofka xero qaxooti markuu ka yimiday xero qaxootigubuu ku noolaay ya dal uu aqoontiisa uga shaqaysan karaa ma uu ku noolaan kara ma ahan dan baa geysay shalaa soo cararaayo oo ilmihiisa afka ku wato oo gacmaha ka jiidaayo oo cararaayo cararay shalay ya oo baxsada ayuu baxay ya maantana dalkiisii ku soo laabtay asagoo lafihiisa maogiya wax kale aan kula soo laaban cidda keliya ay hiilka iyo garabka ka sugayaan waa dowladda soomaaliya maxaa yeelay dad walba dowladdiisa wax ka dhigta dadkeeda wax ka dhigan wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo ka hadlay shirka wuxuu xusay in soomaaliya ay la kulmeen dhibaatooyin badan ay ugu horeeyaan abaaro magacyo kala duwan soo qaatay wuxuuse xusay in abaarihii ugu dambeeyey ay si dhaba u taabteen nolosha dalkao dhanna saameyn ay ku yeesheen laakiin hadda waxayna soo maray abaar dalkao dhan sintay oo ka duwan tii hore soomaalidu u bixisay sima waxay iyadu kaga duwantay kuwii hore colaad baahsan baa dalkii ka jirta haddaad eegtaan afar iyo toddobaatankii waa loo gurmaday xal baa la helay dhul daaqsina iyo dhul la beerto iyo dhul ay ku noolaadeen baa la dejiyey abaarahaa hore dadka soomaalidu weligoodba taariikh ahaan waxay lahaan jireen dhaqan ay daaqsinta ku wadaagaan biyaha ku wadaagaan nolosha ku wadaagaan oo naf ku qaybsadaan laakiin waxaa abaaraha hadda soo noqnoqday oo wax badan oo ka midna isbeddelka cimilada adduunku sabab u yahay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi faarax juxa oo la hadla v o a shirka kadib wuxuu xusay in hadday raadinayaan sidii xal waara loo heli lahaa oo dadka aan lagu hayn xerooyinka barakacayaasha oo aan lagu quudin balse loo baahan yahay xal qaran shirkana oya kii ugu horreeya oo kaa diradda lagu saarayo ujeeddaduba waa in xalkaa ka duwan la helo weeye arrintu dee mudday socotay waa markii koowaad oo shirkan oo kale dowladda soomaalidu iyo biyaasha caalamku ay isugu yimaadaan oo ka wada hadlaan toddobiiyo labaatankaa sano dadka waa la quudinayey raashin ha la geey daawaha la siiyaan lahaa waana weliba baahi la qabo oo muhimna ay tahay weli in la siiyo laakiin waxaa la ogaaday inaysan taasi jawaabta ahayn rasmiga ah jawaabta rasmiga ah oo la raaraadinaya waxaa weeye sida loo helaa xal waara oo dadkan noloshooda lagu wajaho taasina waxaa weeye in laysku dhafo waxa hadda ay u baahan yihin oo degdegta ah oo raashinka iyo emerjansiga ah iyo in ay helaan meel ay ku noolaadaan oo amni ka helaan adeeg ka helaan shaqo ka helaan environmentga in la abuuro marka meelaha ay u qaxeen meelaha ay joogaan inay dhex galaan oo nolol iyo deegaan looga sameeyo wey doorka dowladda muxuu yahay doorka dowladda ugu muhiimsani waxaa weeye horta inay arrintan faham ka yeelato arrintan inay faham ka yeelato siyaasadna ka yeelato hoggaankana ay qaadato commitment rasmiyana ay la timaado taas weeye oo cid kasta oo kala shaqaynaysa oo beesha caalamka oo gacan ka siinaysana ay ku hagto weeye haddaysan dowladda mas-uuliyadda qaadan daa hawshii ma soconayso marka annaga waxa wey inaan mas-uuliyadda qaadanno codka aanu noqonno dhiiri gelinno siyaasadihii la xidhiirna arrintaas aan dhiran dhirinno waay ambasador maxamed afe oo qaybsamaha qaramada midoobe arrimaha qaxootiga soomaaliya oo la hadlay idaacadda v o a wuxuu xusay in dadka soomaaliyeed ee ku jira xorooyinka qaxootiga bariga afrika isweydiinayaan amni waxbarasho iyo caafimaad taasoo hadda looga fadhiyo dowladda soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda qaxootiga soomaaliyeed oo aniga horta aan ku soo wareegay meeshay joogaanba khaasatan kuwa ku nool geeska afrika kuwa ku nool ethoobiya kenya jabuuti uganda yemen inta waxay ka midaysan yihiin jeceel ay u qabaan waddanka inay ku soo laabtaan oo ay rabaan waddankooda hooye inay mar un dibadda ay ka soo laabtaan ay ku soo noqdaan culayska horyaalla ugu weyn waxaa weeyaan daruufooyinka ka jira soomaaliya maanta oo daruufooyin aad iyo aad u adag ah oo maareynta noloshay adag tahay oo dadkii haddii ay soo laabtaan ay u baahan yihiin kow nabadgelyo buuxda labay u baahan yihiin hoyi ay ku noolaadaan saddex ay u baahan yihiin shaqogelin afar ay u baahan yihiin iskoolaad iyo tacliin sare oo ilmahooda u helaan marka intaasi waxay u baahan tahay dowladda soomaaliyeed marka inay hogaamiso wada hadal iyagoo la kaashanaysa shacabka soomaaliyeed la kaashanaysa beesha caalamka in calaa aqal talooyin ay soo baxaan si arrimahaasi lagu suurtagelin lahaa marka shirkan ahamiyadda weyn uu leeyahay waxaa weeyaan wuxuu gogol u dhigayaa talooyinkaas siday ku soo bixi lahaayeen beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya si ay iskaga kaashan lahayn sidii talooyinkaas lagu meelmarin lahaa shirkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo si dhaba loo dul istaago sida xal waara looga gaari karaya qaxootiga ku jira xerooyinka iyo barakacayaasha deegaansanaya gudaha soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho